wasaaradda horumarinta beero somalilan iyo hay-adda keedh iyo weynba magaalada hargeysa ka qobadana kula nungudowahay sidii lungu faa'iidaysado kor dhibco yar ee roobka kaasaytoo lang isticmaalo walhasaarowga dalka kulanka ayoo isku kaaladaayeen hay-adda keedh iyo wasaaradda horumarinta beero somalilan iyo inta dareere weyba lungudowhay qaabka lungu faa'iidaysado kor roobka wayna kulanka ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda beero somalilan cabdulqaadir sheekh oe madaga mashruuca s b a iyo weliba dhakhtar saleebaan tukaale oo ku dareeray hay-adda keed iyo faahfaahiisada lunku faa'iidaysada koro biyo yar ee dhibco barnaamijka marka intaan sii dhexgelin ugu horreystay waxaan rabaa in aada ugu mahad celiyo inta oo ka qayb qaatay qorshaynta workshopkan kaa keligeed ma ahayn workshopkan qorshayntiisii waxaan la shaqeeyey wasaaradda beeraha aada u mahadsan yihiin waxaa noo noo noo noo kaalmeeya oo qayb ka qayb qaatay hay-adda haboyoko oo keena batna la eh marka waad mahadsantiin wasaaradda beeraha iyo iyo hay-adda haboyoko intaynaan markaa gudagelin hawsheenan maanta inoo taalle hafidhayga ah waxaan ku wareejin doonaa haddii la yidhaahdo sargaalka ka socda wasaaradda beeraha agaasimaha waxda fidinta ee wasaaradda horumarinta somalilan axmed nuur oo unka dambeyntii ku hadalay kulanka yoweybusi sheegay in dadka somalilan iyo unbaahayin fahamka ka eedan ku faa'iidaysadowka dhibco yar ee roobka taaseyti oo lambedelo walhasaarow badan ama doorka wasaaradda beeruhu ay ay ka qaadato isbeddelkan cimilada ama ama mawduucan maanta ku hadlayno kulley wasaaraddu dowrar kala duwan bay ka qaadataa ha ugu horeeyo oo inaanu wasaarad ahaan aan siino wacyigelin la xidhiidha ama mawduucan la xidhiidha oo ah siday dadku uga faaidaysan lahaayeen ama ay u isticmaali lahaayeen biyaha muxuu ahaa biyo yaraanta maalka loo isticmaalo dib irrigationka aada loogu isticmaali lahaa kaas oo faa'iido badan u leh ama la jaan qaadaya isbeddelka cimilada hadda jira ugu dambeyn waxaanu jecelahay inaan soo dhaweyno oo fikiradiina iyo adnila nala sheergaraysaan iyo muxuu ahaa aqoontaad nagu duugan sidaan uga faa'idaysano walhasaarowka ayaa inta badan wayba usa ka tiirsanya biyo roobka wayna dadka soomaaliyeed inta badan yoon ka baraarugsanayna kaydinta iyo ku faa'iidaysadowka biyogasayti